magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabay tartankan kubadda cagta ah kaas oo ay ka qayb galeen ardayda dhigata fasalada dugsiyada sare ee Macadka Al-Aqsa. Ujeedka tartankan kubadda cagta ayaa ahaa sidii ay isku dhexgali lahaayeen bulshada gaar ahaan ardayda. Cumar Cabdiqani Cabdullaah oo ka mid ah ardayda qaabilsan qabanqaabada tartanka iskuulka Al-Aqsa ayaa ka waramaya ujeedka tartankan loo qabtay iyo kooxaha ciyaaray.
kana tirsanaa iskuulka ardaydii ka baxday iskuulka Al-Aqsa in anigoo ah ardaydii ka baxday iskuulka Al-Aqsa waxaa go'aansaday macnaha inaan qabanqaabiyo koob uu aan u magac daray iskuulka koobkii sanadlaha oo iskuulka Al-Aqsa loo qaban jiray in marka waxaan u qabanayay afar fasal oo dugsiga sare ah waa form 1 form 2 form 3 form 4 saas ay tahay maanta waxaynu ahayd maalinta gabagabada finalka qaar ka mid a ardada loo qabtay tartanka kubadda cagta ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qabanqaabada tartankan magacayga cabdisaaq xasan cabdulle oo ku socda fasalka futri dareenkaygu lama soo koobi karo shucuurtayda waa u jeedaa dhammaan taariyaasha waa kaa marka waxaa isku noogu soo hortugashay walaalkay kheerlaasi bashaar cusmaan aadan oo guddigii noo ahay kala dambeyn iyo nidaam iyo isku tiirnaasho sidaas noogu hortugashay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadama cali maxamed waxaan ka socdaa fasalka famtiri waa ku faraxsana maanta koobka aan qaadnay si weliba si aad saada ugu faraxsanahay fasalka sagaalaad waxaa- fasalka sagaalaad u baxan waxaan dhihi lahaa isoo adkaya annagana guulo badan way noo dhamayna insha allah waa ciyaartii ugu horreysa aan daawada maanta laakiin waa ku faraxsan wallahi bilaa maanta guusha aan koobka aan qaadnay waxaa maanta kulanka isku baxaya form 3 iyo form 1 waxaan guush ku soo ilaatay form 3 fasalka form 3 ee hambali hambali aniga aad u mahadsantihiin form 3 koobka ay soo qaaday maanta